ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose dagaalo saf ballaaran ah ayay xalay mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku qaadeen deegaano iyo sidoo kale degmooyin ay saldhigyo militari ka samaysteen ciidamada shisheeye ee uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ee la shaqeeya degmooyinka iyo deegaanada la weeraray waxaa ka mid ah jannaale calamada iyo sidoo kale arbacow ee ceelasha biyaha dhammaantooda waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey askarta shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka mujaahidiinta xalay waxay sidoo kale weerar ku qaadeen askarta maamulka jubbaland fariisin ay ka sameysteen degmada afmadoow ee gobolka jubbada hoose daryanka iyo hubka laysku adeegsanaya ayaa laga maqlayay goobo ka fog halka uu dagaalka ka dhacay iyadoona ciidamada maamulka jubbaland ay saldhigga isaga carareen ma ahan markii ugu horeysay ee way degmada afmadoow mujaahidiinta ku weeraraan balse marar hore waxaa dhacday in khasaaro culus lagu gaarsiiyey askarta jubbaland ee uu hogaamiye axmed madoobe dagaalo halkaas ka dhacay